alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllahu clى nabiyina muxamadi wclى aalihi wصaxbih wslama tasliima kahiira waxaa inoogu dambeeyey xadiidkii ku saabsanaa alisraau bاnnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam ee dheeraa xadiidkani masaa'il fara badan iyo fawaa'id badan ayuu xambaarsan yahay fawaa'idka waxaa ka mid ah albaabada marka la gelaayo ama guryaha in isti'daan la dalbo iyo qofka marka la yidhaahdo waa ayo inuu magaciisa sheego waayo inuu aniga yidhaahdo nahyina wuu ku soo arooray ta kale dee waxna qofku muu faa'iideyn hadduu aniga yidhaahdo anige tacriif ma faa'iideynayo waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidkan ilaahay subxaanahu wa tacaala si toosa inuu ala hadlay nebigiisa moxameda calayhi asalaatu wasalaam habeenkaa oo xataa qaala yaa moxamed inahuna khamsu salawaatin kula yowmi waleyla qaaladaa faacilkeedu waa allah jala wacalaa marka ilaahay inuu hadlo ayaa laga qaadanayaa dhinaca kalena nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam biduuni waasita habeenkaa uu kula hadlay waxaa kaloo laga qaadanayaa salaadahan shanta ah ilaahay agtiisa qiimaha iyo qadarka weyne ay ku leeyihiin waayo waa mide ilaahay wuxuu faral yeelay salaadahan habeen rasuulka calayhi asalaatu wasalaam xaqiisa marka laega aada u qiimo badan oo aada u cajo badan oo ilaahay uhi laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa waa ta kale ah xagga saraa loo qaaday waxaana rasuulka la gaadhsiiyey calayhi asalaatu wasalaam halka ugu sarraysa intaynu ognahay bashar gaadho waa ta kale biduuni waasita isagoo aan cidnaba ugu soo dhiibin ayuu toos salaadahan ugu soo faral yeelay nebigiisii moxamed ahaa calayhi asalaatu wasalaam waa ta kale kolkii hore konton buu ka dhigay markii dambena xagga tirada ayaa shan la ysugu celiyey laakiin ajarku waa halkii intaasoo dhan oo laysu geeyaa salaadahani ilaahay agtiisa siday uga wen yihiin iyo qadarka weyne ay ka leeyihiin ayayna tusaysaa waajibna waxaa ku addoomaha ilaahay inay weyneeyaan wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weyneeyey sidaasoo kale salaadihiina inay xifdiyaan iyagoo u hoggaansamaya amarka rabbi bixiyey xaafiduu calى الصalawaati wالصalaaةi اlwusطى waqumuu lilaahi qaanitiin xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala culuwigiisa oo ilaahay wuu sarreeyaa sidaa awgeed baa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam kor loo kaxeeyey ilaa samaawaadka la dhaafiyey ilaa samada toddobaad uu gaadhay ilaa sidratulmuntahaha uu gaadhay marka culuwiga ilaahay xadiidku waa u daliil masalada ku saabsan ambiyadan uu la kulmaayey ma ruuxdoodii iyo jasadkoodii buu la wada kulmay mise ruuxdoodii uun ciise oo kale calayhi asalaam isaga ruuxdiisi iyo jasadkiisiiba uu la kulmay waayo ciise ma dhimanee weli wuu nool yahay weli wuu nool yahay xagga saraanu joogaa aakhiru zamaankana inuu soo degi doonaa rasuulkeenu inoo sheegay calayhi asalaatu wasalaam marka isaga toos buu la kulmay waayo wuu nooliyo weli ma dhiman sidaa awgeed baa ahlulcilmiga qaarkood ciise bnu maryamo ay ku tiriyeenba saxaabada waayo tacriifkii saxaabiga ayaa ku dabaqmaya waa maxay tacriifka saxaabigu waa kee la kulmay nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam isagoo nool sidaana ku dhintay soo maha dee ciise nebi maxamed wuxuu la kulmay isagoo nool calayhi asalaatu wasalaam iimaankaana uu ku dhimanaya dee oba rasuul dhan oo macsuuma alimaamu dahabi iyo ahlulcilmiga qaarkood waa kuwa saxaabada ku tiriyey marka haddii lagu dhahdo bal waxaad sheegtaa nebi haddana saxaabi ah si kale ha u qaadane waa ciise weeye wejigaasaanay ku timi kuwa kale ahlulcilmigu labada qowlba way yidhaahdaane waxay u badiyaan arwaaxdoodii inuu la kulmay arrintanna waxa weeye waa arrin kheybiya oo maqan arrin markaa laga qiyaasanaya maaha oo qof waliba uu iska odhanayo ana hebel baan la kulmay iyo weli hebel kalean la kulmay iyo rasuulkii caynkan ahaa baan la kulmay kolkaasu waxaa yidhi iska odhanaya maaha marka la eego nebi muusena calayhi asalaam xadiidku wuxuu sheegayaa inuu tala bixiyo rasuulka calayhi asalaatu wasalaam tala uu siiyey tudhaalihiisii baa halkaa laga qaadanaya iyo tajribadii uu hayey ee cajiibka ahayd laakiin kuma sugno xadiidka inuu rasuulkeennu barye calayhi asalaatu wasalaam rasuulkeennaa barye ama wax weydiistay xadiidku dee sheegi maayo rasuulku wuu soo maray un dabeetana isagunbaa waraystay odhi mise salaadood intaa orodoo ilaahay ku noqo iga fududeedha dadka waxa weeye anaa kaaga horreeyey reer binu israa'iiloo maaragta ummaddaadu ma qaadi karayse sidaa awgeed baa qolada khuraafiyiinta ahi waxay u deliishadaan dadka dhinta in la baryi kare ee daliiluma aha waayo dee xadiidka halkay kaga sugantahy nebi maxamed inuu berye muuse ya miyay ku jirtaa maya kuma jirto waa ta kale eh ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cid aan ahayn inaan la baryi karin waxaa ku soo arooray aayaad fara badan oo qur'aani oo muxkamaa ku soo arooray waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim haafiluun wإida xushira الnaasu kanuu lahm acdaaءa wakanuu bicibaadaتihm kaafiriin walaa tadcu min duuni اllahi ma laa yanfacuka walaa yaduruka fain facalta fainaka ida min الظaalimiin aayaad fara badan oo caynkaasaa ku soo arooray marka arrinta ku saabsan inaan waxa weeye la baryi karin makhluuq ee dhintay gurmad iyo gargaar midnaba aan la weydiisan karin ama makhluuqu haba noolaado ha kulaba jooga ee waxaan ilaahay mooye cid kale awoodin aan makhluuq la weydiisan karin waa arrin waxa weeye aayaad badan oo cadcada ay ku soo arooreen waaya tanna kuma taallo markaa kolley shubahaad kalea iska jiro oo ay maaragtay dee soo arooriyaan suufiyadu iyo waxaa laga yaaba meelo kale insha allahu inaynu ku aragno xadiidka masaa'il badan baa laga faa'iidaysta taxiyatulmasjidka ka mid a masaajidka marka la soo galo laba ragcadood in la tukado baabu dikri الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam alambiyaaa calayhi الsalaam wuxuu baabu yahay sheegistuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam ambiyadii ee markaa sifooyinkooda iyo qaarkooduu sheegay iyo xajkoodii iyo can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi sirnaa waxaanu soconnay maca rasuuli illaahi rasuulka ilaahay la jirkiisa sala allahu calayhi wasalama beyna makata waalmadiina maka iyo madiina inta udhaxaysa xadiidkaa dheer waxaynu ku soo maray faidaa ana bimuusa faidaa ana biyuusufa faidaa ana biidriisa faidaa ana biaadama saas oo kale idaadaasina waa fujaa'iyadii waaba anigoo la kulmaaya idriis ama ibraahim ama aadam saas oo kale ay ka dhigantay oo samadaa kula kulmaaya waqad bucifa ilayhina ay waqad bucifa ilayhi oo miyaa loo soo diray xaggan sare inuu soo fuulo yaa istifhaam baa meesha ku jirta sidaynu u laqbaynay qad balowtu banii israa'iila wakhabartuhum markuu yidhi nebi muuse calayhi asalaam wakhabartuhumna yacnii balowtuhum bay la macno noqonaysaa waan imtixaamay wakhabartuhum waanaan imtixaamay oo macnihi waa iska cadfu tafsiirun bay noqonaysaa wakhabartuhum waay bureeqadaasna bilburaaqi utiitu bilburaaqi waa daabad sidaa xadiidku sheegayo markaa kolley inta aynu ka ognahay waa inta axaadiistaa saxiixii ay ka sheegtay un laakiin waxaa jirta marka axaadiis aan sugnayn oo sifaad sheegta cagaheedu waxana u eegaayeen waxa maaragtay laday lahayd waxa caynkanay lahayd halkan waxaan kala uga eegay axaadiistaasi sal iyo raad ma leh waxaana laga yaabaa sawirkan soomaydaan rag meelaha ku sawiran ee gacmaha leh ee dhinaca daabadda ka mooda dhinaca madaxa qofka dumara leh ee meelaha waxa weeye ku sawiran inay waxyaabaha khuraafaadka ka soo qaateen dadkubaa laga yaabaa laakiin waxaasi wax jira ma aha sal iyo raad ma leh ee habeenka leylat lisraa walmucraajna sidaynu sheegnay sanaduu ahaana la yskuma waafaqsana habeenkuu ahaana la yskuma waafaqsana sidaa awgeed baa habeenkan dee aynu isla naqaano ee toddobiyo labaatanka ee ee la xuso waxaa la odhanayaa marka koowaad inuu habeenkan yahay deliil ma leh qowlkaana aqwaasha kale wax ka xoojinaya ama lagaga rajaxayaa meesha ma yaallo waa mid midda labaadna haddii xataa lagaba soo qaado inuu habeenkan yahay leylat lisraa walmicraaj in la xuso oo habeenkaa la nooleeyo maxaa u daliila wax daliilahoo saxiixii kuma soo aroorin noolaynta habeenka sidaa awgeed noolaynta habeenkaa la noolaynayo la odhanayo cibaadada ha lagu dadaalo ama maalintii la soomaya waxay noqonaysaa min albidac waayo rasuulkuna ma samaynin calayhi salaatu wasalaam oo isaga la dheelmiyey saxaabadiisuna waxa weeye may samaynin can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi sirnaa waanu soconnay maca rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam alla jirkiisaanu soconnay beyna makata waalmadiina maka iyo madiino dhexdooda famararnaa waxaanu soo marray biwaadin togoo faqaala wuxuu rasuulku uhi ayu waadin haadaa togani waa kee faqaaluu waxay idhaahdeen waadi lasraqi waa waadigii magacaa lahaa waadi lasraq faqaala wuxuu uhi kaanii waxaad moodaa anduru inaan eegayo ilaa muusa muusa calayhi asalaamu fadakara wuxuu sheegay min lownihi midabkiisii iyo wa shacarihi timihiisii shay-an shay buu ka sheegay shaygaasoo lam yaxfadhu aanu qeybin daawuudu daawuud ibnu abi hindin oo ruwaadda xadiidka ka mid aanu xifdiyin laakiin rag kalaa xifdiyey waadican xaaluu dhigay muuse isbacayhi labadiisa farood fii udunayhi labadiisa dhagood uu geliyey oo lahu uu leeyahay ju'aarun ju'aarun yacnii cod dheer uu leeyahay bitalbiyati talbiyada waxa weeyaan markaa uu ku qaylinayo macniyo kor u qaadaayo ilallaahi uu u talbiyeysanayo ee labeyka allaahuma labeyka uu leeyahy maaran xaaluu maraayo bi haada alwaadi togganuu maraayo marka wuu talbiyeysanayay oo halkanuu maraayay baad mooddaa buuhi inaan eegaayo qaala wuxuu ihi suma sirnaa dabadeetana waanu soconnay xataa ataynaa ilaa aanu nimi calaa haniyatin karin ilaa aanu nimi oo faqaala wuxuu ihi ayu haniyatin haadihi tani waa karintee karintani waa tee qaaluu waxay idhahdeen harshaa harsho waa buurtii la odhan jiray aw laftun ama laftiba marka waa meel magaceed weeye harshaadan lagu jeegayaa waana buur juxfo ku dhow juxfadiyo xashka juxfadiyo xajka laga soo xidhan jiray reer madiiniyo xaggaasi ay ka soo xidhan jireen buur ku dhow weeye waaya faqaala wuxuu rasuulku uhi kaanii waxaad imoodaa anduruu inaan eegaayo ilaa yuunusa yuunus calayhi asalaam yuunus ibnu matta oo calaa naaqatin hal waxa weeye fuushan hal ku dul sugan hashaasoo xamraa'a cas oo jacdatin hilib qabatin leh jacdatin inaanu qaarkood waxaa laga yaabaa nuskhadaha qaar idiin qorahayn saxiixan ka kordhiye buu leeyahy sheekhan kitaabkan taxqiijiyey oo jacdatin saxiixana way ku taallaa oo jacdatin hilib qabatin leh kollay soomaali ahaan saasunba ugu dhowaanisri waayo waxay ku macnaynayaan jacdadaas ay muktanisat laxm calayhi jubbatu suufin oo calayhi korkiisa ay ku sugan tahay oo xidhan jubbatu suufin isku joog suuf ah khitaamu naaqatihi hoggaanka hashiisuna liifun xig buu ahaa ka bedelo khulbatun khul buu ahaa waa isla midun wey khulbada qudheeduna waxa weeyaan marka waa liifkii un maaran xaaluu maraayo bi hada alwaadi togan mulabiyan xaaluu talbiyeysanaayo labeyk allaahuma labeykta u hayo marka halkaa wuxuu sheegay xadiidkani muuse iyo waxa weeyaan markaa yuunus labadaasuu sheegay waxaad moodaa buuri inaan eegayo iyagoo halkaa maraayo oo talbiyeysanayo oo maaragtay xajaaya ama cumraysanayaba can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama xiina usriya bii markii lay dheelmiye laqiitu muusa muusaan la kulmay calayhi asalaam fanacatahu wuu sifeeyey annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama faidaa huwa rajulun faidaa huwa waaba isaga oo muuse rajulun nin axasibtuhu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi waxaan u malaynayaa ciddalina waa cabdurasaaq weeye qaala inuu yidhi mudaribun ha waaba isagoo nin ah mudaribun dherarkiisu aanu xadka bax ahayn weeye oo mudaribka waxaa la yidhaahdaa alطawiil hayru shadiid ka dheere laakiin aan maaragtay dherarkiisu xadkabaxa ahayn ee lafdi kale oo isaguna darbun ah waa inoo iman doontaa iyaduna in sha allahu tacaala faidaa rajulu darbun taasina waa inoo iman doontaa waay qaala wuxuu uhi mudaribun waaba isagoo aan nin dherarkiisu aanu xadku bax ahayn dheer laakiin aan aada u sii dheerayn rajulu ra'si oo madaxiisu feedhan yahay kaannahu waxaabad moodaysay min rijaali shanuu'a qabiilada shanuu'a la ydhaha raggeeda inuu ka mid yahay shanuu'adu waa qabiilo asalka markaa kelmadduna waxaa la yidhaahdaa attabaacudu min aladnaas waxyaabaha markaa adnaasta iyo qurunka iyo nadaafadda waxaa in laga fogaado qoladaasina asdu shanwa la odhan jiray waa qolo yabanta ka mida bay ahaayeen xagga lagaga shabahayo muuse bnu cimraan calayhi asalaam halka lagaga shabahayana waa xagga dherarka ma fahanta xagga qolada ama qabiilka yabaneed lagaga shabahayaa xagga dherarka weeye markaa nin dheer buu ahaa weeye qaala wuxuu uhi walaqiitu waxaan la kulmay ciisa ciisa ayaan la kulmay fanacatahu nabiyu nebigu waa sifeeyey sala allahu calayhi wasalama faidaa huwa waaba isaga oo rabcatun rabcatun dhexdhexaad ah oo axmaru cas marka rabca waa bayna alطawiili waalqasiir manuu dheerayn manuu gaabnayn gobol buu ahaa wey waa qof gobola soomaydaan maqal faidaa huwa waaba isagoo ahaaday rabcatun gobol axmaru cas nin dhexdhexaadu aha kaannamaa kharaja waxaad moodaysa inuu ka soo baxay min diimaasin xamaam yacnii wuxuu u jeedaa buu raawigu yidhi xamaama xamaam inuu ka soo baxaad moodaysa oo waxa weeyaan markaa waxaa ka muuqatay nadaafad iyo sidii qofaan cadceed iyo markaa addiyaa laba kuu rayn waxyaabaha aragoo meel uu ku maaragtay hadhsanayo ku ku gaar ahaa ka soo baxay oo kale yah ayuu ahaa weeyi oo iftiimaya oo dhalaalaya oo aada iyo aada maaragtay jinniyadiisu u badan tahay qaala wuxuu uhi wara'aytu waxaan arkay ibraahiima baan arkay calayhi asalaamu wa ana aniguna ashbahu waladihi bih ashbahu waladihi caruurtiisii ka ugu shabahaan ee ugu eekaanta badan bihi ay biibraahiima ibraahim ila nabigeenna moxamed calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay awlaaddii ibraahim wuu ka soo jeedaa soo ma markaa dadkii ka farcamay anaa ugu shabaha buu leeyahay oo u eeg markaa nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam nebi ibraahim buu aada u eegaa uu aada u shabahayo wey riwaayaad badan baa jiro riwaayaadku waa isfasiraya riwaayaadka qaar saaxibukum baa markaa u shabaho oo isaga uu isu jeedo ayay odhanayaan qaala wuxuu uhi fautiitu waxa lay keenay biinaa'ayni laba weela oo fii axadihimaa midkood laba nuncaana ay ku jiraan wa fil aakhari ka kalena khamrun khamri baa ku jiray faqiila lii waxaa laygu yidhi khud qaada ayuhumaa shi'ta kooda aad doonto fa akhadtu waxaan qaatay al labana caanihi fa sharibtuhu waan cabbay faqaala wuxuu uhi hudiita alfitrata hudiita waxaa lagugu hanuuniyaa alfitrata fitradii islaamnimadii iyo toosnaantii ayaa lagugu hanuuniya ama calaamadii fitrada aw asabta alfitra ama fitradii baad asiibta amaa inaka adigu miyaa low akhadta haddii aada qaadan lahayd alkhamra khamriga gawat ummatuka ummadaadu way lumi lahayd marka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku ilhaamiyey inuu qaato kii wanaagsanaa oo caanaha ah waxaa laga qaadanayaa wakhtigaa dee khamrigaba lama xarimin laakiin haddana waxa weeye yaan laba xarimina dhib way lahayd soo ma aragtid oo may dhib la-ayn oo xataa iyadoo aan laba xarimin dadku waxa weeye dhibteeda way yaqaaneen sidaa awgeed ba xataa jaahiliyiintii hore dadka qaar ba iska xarimayba oo waxarka arkeen dee fasaadkeeda iyo qofku inuu sirkhaamayo dabeetana dee wuxuu doono samaynayo iyo qaar ba iska xarimayba oo yidhi waxaa naga daayay caqliga kaxaynaysa moogta markaa dhibtiisu waxa weeye mid iska jirta ayay ahayd waayahay axaadiidtan intaynaan dhaafin waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen ishkaal baa iman kara ishkaalkaasi waxa weeye ambiyadani dee way dhinteenba markaa ene waa goorma wakhtigan ay maaragtay cibaadaysanayaan ee xajayaan masaladaa bal hadda xadiidka dambe ayaynu ugu tegi doonaa baabun fii dikri nabiyi sala allahu calayhi wasalama wuxuu baab u yahay sheegista uu rasuulku sheegay almasiixa masiixuu sheegay calayhi asalaam xadiidku ciisa bnu maryamana wuu ka waramayaa almasiixu dajaalna wuu sheegayaa labadaba wuu sheegaya labadabana masiixu waa la odhan jiray yah ciise bnu maryamana masiix waa la odhan jiray ka kale qudhiisana masiix waa la odhan jiray marka laakiin masiixa waxaad mooddaa masiixu dajaal inuu u jeedo waayo ciise axaadiidtaa horeba waynu markaa ku soo marray can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi dakara rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalama yowman maalin bayna dahraanay naasi dadka dhexdooda wuxuu ka sheegay almasiixa adajaala masiixu dajaal buu ka sheegay ninka masiix waxaa loogu bixiyey ishuu masaxan yahay waxyaabo badan oo kalena waa la sheegaa addajaala beenta badan kiisha masaxnaaya beenta badnaa ayuu dadka dhexdooda ka sheegay beyna dahraanayi naasi waxaa looga jeeda ay beynahuma weeyi beyna annaas dadka dhexdoodu ka sheegay faqaala wuxuu ihi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam ina allaha ilaahay tabaaraka baraka badnaa oo watacaalaa sarreeye laysa biacwara acwar ilaahay maaha mid ila maaha alaa hooya ina almasiixa masiixa dajaala alaa hooya ina almasiixa dajaala masiixu dajaal ninkan la yidhaahdaa acwaru cayni lyumnaa isha midig ayuu cawaran yahay weeye kaana caynahu ishiisa waxaad mooddaa cinabatun xabad cinaboo daafiyatun soo baxday baad mooddaa oo cinabka kale ka soo waxa weeye murhkudayo ka soo baxday xabad weyn oo cinaboo soo laalaada ayaad mooddaa daafiya waa marka bilyaa i la akhriyo ay naati'atun nutua xabati lcinabi min bayni akhawaatiha daafi'ana waa la wariyaa daafi'a oo bilhamsa ah daafi'a haddii la yidhaahdana ay dahaba nuuruha weeye nuurkeedii baa tegey bay noqonaysa marka hadda bal riwaayaadku way iska badan yihiinoo meesheedaa lagu arki doonaa insha allahu halkaa waxay ahlulcilmiga ahlu sunnaahi ka qaateen marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa laga nafiyey inuu acwar yahay oo uu ila yahay inuu yahay duu caynayn yacni waxa weeyaan laba indhood mid u saaxiiba laba indhood mid u saaxiiba qur-aanka marna waxaa lagu sheegay iyadoo markaa indhuhu ay mufrad yihiin laakiin waa mufrad mudaafaho cumuum buu faa'iideynayaa marna iyagoo waxa weeye jamaca jamaca qudhiisana labadaasun baa lagu xambaaraya xadiidkanna ahlulcilmigu waxay ka qaataan oo si cad a'imadii sunnadu ay ugu deliishan jireen ilaahay subxaanahu wa tacaalaa laba indhood inuu leeyahay ma garata weliba arrintaa ahlu sunnuhu iskuma khilaafsanee way isku waafaqsan yihin ahlu sunnuhu way ku ijmaaceen mar hadday sidaa tahay dee waddadooda in la raaco mooye mid kaleba ma furna ee saa u garo ilaahayna subxaana wa tacaala inuu indhaleyi macal dadkeenna caamadii way yaqaanaanoo dee way sugaan soo maaha meel madow baad leedahay wax ka eego kolkaasuu ku leeyay seen u arkaa ma indha allaan leeyahay meeshan seen wuxuga arkaa dadkeenna caamadaahina marka la joogo baabka asmaada iyo sifaatka waa ahlu sunna dariiqada ahlu sunnahay magacyada ilahay bay sugayaan magacii ilahay baan ku dhaartay bu kule sifaatka ilahay bay sugayaan sifaat fara badan oo dadkeennu ay sugaan yaa qaar maaragtay iska dhigaaya inay wax barteen oo ashaaciro iyo firaqa kalaba leh bay diidayaan waxa al alla mee ka dah imise sifay sugaan dadku ilaahay ma naxee u naxariistaa bu kuleey ma garata guur hooye ee xale rabbiga iraado leh guur hooye ee xale waa qalade laakiin rabbiga iraado leh waa sax seen wartan waxaan u arkaa ma indha allaan leeyahay ilaahay baa sidaa igaga sarreeyay ku leeyahy wejigii ilaahay baan ku dhaartay ilaahu gacmahaaga waaweyn wax nagu sii ya soo ma aragtid macnihii sifa ilaahu noo naxariiso waa raxmaddii ilaah ya waxaa ilaahay ma jecla adigoo calaa kulli xaal sifaatka way sugayaan ahlulcilmiguna saasay yidhaha dadkaa caamada ah ee acwaam lmuslimiin baabkaa waa ahlu sunna weeye asalkii bay baaqi ku yihin saa awgeed haddaan fidradooda laga duwin oo laga taxriifin waa saasay ku aqbalaya in sifaatka ilaahay la sugay qur-aanka iyo sunnada ka buuxdana ka hor iman maaya kolkaasaa miduu xarxariiqday wuxuu odhanaya alla alla maya maya maya saa maaha sidan maaha sidan kalea looga jeeda ayaa kugu yihi sidanaa looga jeeda ya nebi maxamed baale calayhi salaatu wasalaam ma nebi maxamed baad ilaahay uga aqoon badantay qaala wuxuu ihi waqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama araani leylata fi lmanaami cinda alkacba araanii waxaan is arkay alleylata xalayta fi lmanaami hurdada waxaan isku arkay macnii aan ku riyooda cinda alkacbati kacbada agteeda anigoo ku sugan faidaa rajulun waaba nin ninkaasoo aadamu maariin ah oo ka axsani maa taraa min udmi rijaali waxa ugu quruxda badan ee markaa maariinka ragga aada aragta ah kaasoo tadribu ay garaacaysa limmatuhu timihiisu yanii timihiisaasi markay meel gaadhaan baa la yidhaahdaa limada carabtu ay u taqaanaa ma garatay markay caarada dhagaha caaradooda hoosu yar weydaarato tadribu limatuhu bayna mankibay kaasoo ay timihiisu garaacayaan labada garab dhexdooda rajulu shacri timihiisuna ay feedhan yihiin yaqaturu oo uu gobo leeyahay ra'suhu madaxiisu maaan biyo uu la gobo leeyahay waadican dhigay yadayhi labadiisa gacmood calaa mankibay rajulayni laba nin macnihi waxa weeye mankabidooda ayuu sidaa u cuskaday wa huwa isaguna baynahumaa dhexdooda ayuu ku sugnaa yatuufu isagoo dawaafaya bilbeyti beytulxaraamka dawaafayo macnaa kacbada dawaafayo beytka kacbada looga jeeda nin sidaasaan arkoo faqultu waxaa idhi man haadaakani waayo faqaaluu waxay idhahdeen almasiixu bnu maryama waa masiixii ina maryama waa masiixii hee ina maryama weeye markaa hadda labadan xadiid yar eegoo kani wuxuu leeyahay faina fa idaa rajulun aadamu aadamkuna asmarka weeye waa maariinka oo kale xadiidkaa horena wuxuu sheegaya fa idaa huwa rabcatun axmaru casaan buu ku sheegayay sidaa awgeed baa ibnu cumar oo kale macni waxa weeye riwaayaddaa hore axmarka sheegaysa wuu diidi jiray baa la yidhi sida saxiixaba ku soo aroortay oo maaragtay wuxuu ku dhaaran jiray inaanu nebigu odhan calayhi asalaatu wasalaam waa markaa casaan ciisa bnu maryama waayo dee laba maaragtay midaboo kala duwan weeye laakiin waxay ahlulcilmigu idhaahdeen alimaamu nawowi oo kale wuxuu idhaahdaa waxaa markaa la ysku waafajin karaa in la idhaahdo casaanka casaankii tooska ha loogama jeedo admigana markaa kii ama maaragtay aadamkaasna kii tooska ha loogama jeedee waxaa looga jeedaa wax maaragtay ku dhow casaankii iyo admigaa wax ku dhowun baa loo jeedaa calaa kulli xaal saasun bay ahlulcilmigu idhahdaan wallahu aclam faqaaluu waxay idhaahdeen almasiixu bnu maryama wa ra'aytu waxaan ku arkay waraa'ahu dabadiisa rajulan nin ninkaasoo jacdan tima markaa garabadaga leh aan yilix ahayn oo qatadan jucuudadoodu aada u daran tahay sideedaba sidaynu inaguba timaha magacyo ugu naqaano timahaasi waa yilix kuwaasi waa garabadag kuwaasi waxa weeye waa juro timahaas waa ayaa carabtuna dee magacyo ugu kala taqaana ninkaasoo acwara cayni lyumnaa ishiisa midig ay cawaran tahay ka ashbahi man ra'aytu min annaasi bibni qatanin waxaanu markaa ugu shabahid badnaa e ugu eekaansha badnaa ka ashbahi man ra'aytu wuxuu ugu shabihid iyo eekaansha badnaa cidda aan arkoo min annaasi dadka ka mid ah bibni qatanin ibnu qatan ninkii la odhan jiray cabdulcuza ibnu qatan waa nin la odhan jiro jaahiliyadii buu halaagsamay ninkaasuu markaa ugu ekaa waadican xaalo uu dhigay baan arkay yadayhi labadiisa gacmood calaa mankibay rajulayni laba nin waxa weeyaan markaa ee garbahood mankibka horeynu usoo sheegnay halkaa in la idhaahdo yatuufu oo isaguna dawaafayo bilbeyti kacbada faqultu waxaa idhi man haadaa kana waayo qaaluu waxaa idhi hada almasiixu dajaalu kana waa masiixu dajaal weeye marka jacdan qatatan jacdan waa noocuun timaha markaa ka mid ahoo waxa weeyaan maaragtay noocan garab aragta la ydhaahdo oo kale aada moodo wallahu aclam qatatanna waa aaday markaa usii daran tahay jucuudadoodu oo aada waxa weeye ugu sii daran waxaa lagu sheegay marka waxaa xadiidkan ku sugan hal ishkaal oo kale oo ishkaalkaasi waxa weeye masiixu dajaal baa beytka ayaa beytka dawaafayey sababta axaadiid kaloo saxiixa ku soo aroortay rasuulku ku sheegay calayhi asalaatu wasalaam maka iyo madiina inaanu gelahayn yah marka calaa kulli xaal ahlucilmigu jawaabay ka leeyihiin kuwa ugu fiican waxaa ka mid a in la idhaahdo xadiidkaa sheegaya maka iyo madiina inaanu gelahayn waa zabankii ama waktigan waktigan fitnadiisu ay imanayso ee la soo daynaya isagoo ummadda fitnaynaya oo dhulka inta kaleo dhan maraya labadaa mooyaane n waktigaasun baanu maka iyo madiine gelahayn wakhtigaa fitnadiisu ay qaa'imka tahay laakiin fitnadiisa ka hor maka iyo madiine inuu galaa dee mamnuuc kamay ahayn iyo inuu beytka dawaafaa toona waxyaabaha sii caddaynaya taa waxaa ka mid ah ee iyadoo rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam labadaa midna inaanu gelahayn ba haddana saxaabada qaarkood waxay qabeen oy weliba ku dhaaran jireen inuu yahay ibnu sayaadkii joogi jiray madiina qudhiisa inuu yahay markaa masiixu dajaalka la sheegay soo ma aragti hadda madiinaanu ku noolaa jawaabo kalena way jiraan oo ahlulcilmigu ay ka bixiyaane horta bal taa ikhtisaaran taasaynu u qaadanaynaa baabun sala nabiyu sala allahu alayhi wasalama bilambiyaa baabun hada baabun sala nabiyu nabigu uu tukiyey sala allahu alayhi wasalama bilambiyaai ambiyada uu tukiyey calayhim asalaatu wasalaam habeenkii leylat lisra walmicraaj ambiyada uu tukiyey ma markuu xagga sare ka soo noqday buu tukiyey mise markii aanu weli xagga sare fuulin labada qowlba way jiraan laakiin inuu tujiyey baa jirtaa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalama laqad ra'aytunii waxaan is arkay filxijri anigoo xijriga ku sugan waa xijri lkacba qolkii kacbada anigoo ku sugan wa qurayshun qurayshina tas'alunii ay weydiinaysa can masraaya alkii lay dheelmiyey fasa'alatnii waxay weydiisay qurayshi can ashyaaa waxyaaba min beytilmaqdisi beytulmaqdis ka mid ahoo lam uhbithaa aanan sugin aanan hubsan dhanku yahay iyo siduu eegaa iyo waxyaabaha aanan aada ugu sii fiirsan ayay weydiiyeen dee qaarkood baa markaa qurayshtana yaqaanay oo waa waxa weeye way u safran jireen oo qaarkood baa markaa way yaqaaneen deetana waxa ydhaha bal haddaad run sheegayso waaye sifadan halkan waxyaaba caynkaasa weydiiyeen waxaana halku kaga yaalla waxaas xaguu sii jeedaa dhankaa maxaa ka xiga waxyaaba noocaas qaala wuxuu ihi fakuribtu waa lay kurbo geliye kurbatan kurbo maa kuribtu aan lay waxa weeyaan markaa kurbo gelin midlahu isagoo kale qadu weligay kurbo iyo dhibaato aanan waxa weeye hore u dareemin oonan hore u arag baan macnihii dareemay buu leeyahy yaa ilaan meel yarunbaa waxa weeye ay kaaga soo boodayaan bal waaya haddaad run sheegaysa sheeg sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaa dee haddii uu markaa wax kala siday tahay aanu u sheegeen waxay odhan lahayen run sheegi maysid ah oo waxa weeyaan markaa dee uu ku fashilmay baa odhan laha wuu iska lahaa ilaan marka horeba way beeninayeenoo waxay lahay waar waxaa kaa qori mayna wax laga raseeyo keen qaala wuxuu ihi farafacahu allaahu lii anduru ilayhi farafacahu allaahu ilaahay baa ii kor yeelay iisoo kor yeelay lii aniga beytkii beytulmaqdiskii andur ilayhi xaalaan fiirinayo xaggiisa waaba laysoo hordhigay un ama waxa weeye daahaaba layga qaaday ilaa aan si toosaba u arkay maa yasalunii imay weydiinin can shayin wax imay weydiinayn ilaa haddaysay weydiiyaan amba'tuhum bihi waan uga warramayey ilaan gurigii waxa uu yahay sidii wax la hor keenay oo kala noqday waqad ra'aytunii waxaan is arkay fii jamaacatin koox anigoo ku dhex sugan oo min alambiyaa'i ambiyada ka mid a fa idaa muusaa waaba muusa calayhi asalaam oo qaa'imun taagan oo yusallii tukanay fa idaa rajulun waaba nin yacnii nactiga iyo sifada muuse darbun na dhexdhexaad ragga ah oon aadna u dheerayn aadna u gaabnayn ama waxaa lagu fasiray oo kale maaragtay hilibkiisu aanu badnayn oo waxoogay markaa waxa weeye naxiif ah ama aan aada u hilboonayn fa idaa rajulun darbun oo jacdun ah waynu soo sheegnay markaa jucuudadaasi ee madaxana kaannahu waxaad mooddaa min rijaali shanuu ah qolada shanuu a la idhaahdo raggeeda inuu ka mid yahay oo xagga lagaga shabbahayna waa xagga dhararka wa idaa ciisa bnu maryama waaba ciisa bnu maryama oo qaa'imun isna taagan oo yusallii tukanayo aqrabu nnaasi dadka ka ugu dhowi bihi ciise shabahan xagga u ekaanshaha curwatu bnu mascuudin athaqafiyu waa ninka magacaala weeyi waidaa ibraahimu waa ibraahim calayhi asalaam oo qaa'imun taagan oo yusallii tukanaay ashbahu nnaasi bihi dadka ka ugu shabahana saaxibukum weeye yacni wuxuu jeedaa nafsahu yani saynu riwaayaddii horeba kusoo marray anaa dadka ugu eeg nebi ibraahim calayhi asalaam waxaanat isalaatu salaaddii baa soo dhowaatay oo fa amamtuhum waan tukiyey imaam baan u noqday ambiyadii falamaa faraqtu markii aan dhammeeyey min asalaati salaaddii qaala lii qaa'ilun mid yidhaahdaa wuxuu igu yidhi yaa muxamedu muxamedow haadaa kani maalikun maalik weeye saaxibu naari naarta saaxiibkeed ah waa ninkii naarta marka waa malagii cafwan waa malagii naarta furaheeda haye waxa weeye ka shaqaynayey ee fasallim calayhi salaan faltafattu ilayhi xaggiisa ayaan daymooday fabada'anii wuxuu igu bilaabay bisalaami salaantii intaanan anigu salaantiiba ku bilaabin ayuu isagu igaga horreeyey weeye sidaana wuxuu u sameeyey bay ahlulcilmigu yidhaahdeen takriiman lah sharfisuu rasuulka sharfaayo calayhi asalaatu wasalaam oo uu markaas soo dhoweynayo u qadarinayo ayuu kaga horreeyeyba markaa salaantii maaligaasina waa khaasinu naar weeyaanoo waa ka qur-aankana ku soo arooray wa qaaluu yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk qaala inakum maakithuun xadiidkana wuxuu kuu tilmaamayaa sifaadkii ambiyada wax ka mid ah iyo rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam ambiyada habeenkii inuu halkaa ku tukiyey markaa fadliga ambiyada kale oo dhan uu ka lahaa rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam bay taasi caddaynaysa waxaanay ahlulcilmigu yidhaahdeen ambiyadii way dhinteen marka ciise laga reebo ee cibaadadan haddana lagu sheegayaa waa maxay axaadiidta lagu sheegayaa markaa sida inay tukanayeen oo kale iyo inay talbiyeysanayeen xajayeen arrimahani waa maxay culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu rasuulku ka warramaya calayhi asalaatu wasalaam xaalkoodii hore waxa loo waxyooday markaa xaalkoodii hore siduu ahaa ama xaaladoodii horaa la hor keenay oo markaa la tusay dabadeetana uu dadka uga warramaya jawaabo kale oo badanina way jiraan waxaase markaa aada mooddaa inay ka fiican tahay wallahu aclam in la yidhaahdo ambiyadu inay markaa iyagoo barsakha ku sugan ilaahay subxaana watacaala caabudaan dee wax diidayaa ma jiro yah oo xajka iyo salaada iyo cibaadaadka ay la yimaadaan oo daarulbarsakha ay kula yimaadaan kuwooda dhintay maaragta wax diidayaa ma jiro waxaana siiba caddaynaya xadiidkii rasuulku lahaa calayhi asalaatu wasalaam alambiyaau axyaaun fii qubuurihim yusalluun soo maha alambiyaau axyaaun fii qubuurihim yusalluun ambiyadu qubuurtoodaay ku nool yihiin waanay tukanayaan laakiin noloshaasi noloshan adduunyadoo kale maaha shuhadada qudhoodana waa ka ilaahay yidhi cinda axyaaun cinda rabbihim yurzaquun yah iyaga qudhooda axyaaun cinda rabbihim yurzaquun ilaahay waa rasuulku waa ka sheegay calayhi asalaatu wasalaam arwaaxdoodu fii xawaasili tayrin khudrin inay ku sugan tahay tasraxu fi ljannati xaysu shaat markaa shuhadadaa ilaahay sheegay inay nool yihiin dee ambiyadaa ka martaba sarreeya soo maha ambiyadii ayaa ka martaba sarreeya markaa inay sida xadiidkan kalena sheegaayo ilaahay caabudayaan oo barsakha qudhiisa ay ku caabudayaan oo rasuulkana calayhi asalaatu wasalaam la tusay waxii lagu tusay markaa cibaadadoodaas iyo talbiyadooda iyo salaadooda dee wax diidayaa ma jiraan wax diidayaa ma jiraan qowlkaasaana wallawiga qudhiisuu sharaxa muslimka ku rajaxaa baabun ay haadaa baabun intihaau الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalama ilaa sidrati اlmuntahaa fi اlisraa'i suba idaafe haddaad doonto ay haadaa kani baabu intihaa'i الnabiy wuxuu baab u yahay ku joogsiga nabigu ku joogsaday salى اllahu عalayhi wasalama ilaa sidrati اlmuntahaa geedda lagu joogsaday aan la dhaafin fi lisraa'i israaga dhexdiisii habeenkii la dheelmiyey ee xagga sarena loo sii qaaday waxa weeyaan sidratulmuntaha geedda la idhaahdo ayaa rasuulku ku joogsaday calayhi asalaatu wasalaam halkaasaa markaa uu ku eegaaday waaya xadiidkii hore ee markaa xadiidkii israaga aynu xalay tacarabka marinayna sifadeedii wax ka mida ayaynu ku soo sheegnay oo waxa weeyaan markaa caleenteedu siday ahayd iyo midhaheedu inay aada iyo aada u waawan yihiin iyo haddii aa laba kuu roon yahay in markaa wixii daboolay daboolay oo cidibana aanay awoodi karin inay sifayso quruxdeeda daraaddeed iyo arrimahaasuu rasuulku inoo sheegay calayhi asalaatu wasalaam qaala wuxuu uhi can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala lama usriya markii la dheelmiyey birasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama untuhiya bihi waxaa lagu joojiyey ilaa sidrati lmuntaha geedda lama dhaafaanka ah ee sidratulmuntaha la ydhaah wa hiya iyadu fi samaa'i asaadisati samada lixaad ayay ku sugan tahay ilayhaa geeddaa xaggeeda ayuu yantahi ku dhammaadaa maa yucraju waxa lala koro bihi maagaba min alardi dhulka xaggiisa waxa lagala koro yaa ee waxa weeye xagga sare loo qaadaa geeddaasi ayuu markaa ku dhammaadaa oo fa yuqbadu minhaa halkaasi ayaa laga sii qaadaa wa ilayhaa iyada ayuu yantahi ku soo dhammaadaa maa yuhbatu bihi maa yuhbatu waxa loo soo dejiyo bihi maagaba min fowqihaa xaggeeda sare waxa laga soo dejiyaana iyaduu ku soo dhammaadaa fa yuqbadu minha halkaasi halkeed iyadaa laga soo qaadaa macnihu wuxuu inoo fasirayaa assidra waa geedka horta gobka ah weeye marka geedkan gobka ahee weynee samada ku yaalla maxaa sidratulmuntaha loogu magacaabay geeddii lagu eegaanaya ama lama dhaafaanka ahayd maxaa loogu bixiyey tiibaa xadiidkan inoo caddaynaya oo wuxuu cabdillahi bin mascuud inoo sheegayaa wixii xaggan ka tagaa hoosana iyaduu ku joogsanaya halkaasay malaa'igtu ka qaadaysa wixii xagga sare ka yimaada ee waxi iyo wax la midina halkaasuu ku soo joogsanaya halkaasaa waxa weeyaan isagana malaa'igtu ay ka soo qaadaysaa halkii ilaahay ugu talagalay ay u geynaysa ma garata marka waa xadka xagga sare wixii ka imanaya iyo xagga hoose wixii ka imanaya xadka waxa weeyaan markaa udhaxeeyay noqonaysa wixii xaggan hoose ka tagana halkaa dhaafi maayo wixii xagga sare ka yimaadaana halkaa soo dhaafi maayo marka geedda lama dhaafaanka gobka aan la dhaafin saasaa loo yidhi qaala wuxuu ihi id yaksha sidrata maa yakshaa yani waa aayaddii qur-aanka ahayd id yakshaa markii uu daboolayaa sidrata geedda maa yakshaa wixii daboolay waa la ibhaamiyey waxa daboolaya oo waa litacdiim weynida uu weynaa daraaddeed qaala wuxuu ihi faraashun baa daboolay balanbaalis min dahabin dahab ah balanbaalis dahab ah ayaa dabooshay marka dahabka qudhiisii ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka dhiga mid duulaayo oo sida balanbaalista u duulaaya oo ku dhegdhegaya geeddii oo sidaa dusheeda ugu daadanaya dee waxa weeyaan markaa wax diidayaa ma jira sida daahirkiina waaba saasay ahlulcilmigu leeyihi marka taawiilka ahlulcilmiga qaarkood ay samaynayaan looma baahnaba wax looga baahan yahay baan jirinba qaala wuxuu ihi faraashun waa balanbaalisoo min dahabin dahab ah wax saasoo kale ah oo cajaa'iba ayaa daboolaya weeye marka waxaan daboolaya maa yakshaadaasi ayuu fasiraya qaala wuxuu ihi fa ucطiya waxaa la siiyey rasuulullahi rasuulka ilaahi salى اllahu عalayhi wasalama ثalaaثa saddex baa la siiyey acطaa laba mafcuul bay qaadataaye kii hore naa'ibu faacil bay u qaadatay kii labaadna waa halaaثan ucطiya waxaa la siiyey alsalawaati salaadaha alkhamsa shanta ah wa ucطiya waxaa kaloo la siiyey khawaatiima suurati اlbaqarati suuradda la ydhaha suuratu lbaqara khawaatimteeda ama aakhirkeeda aayadaheeda dambe ayaa la siiyey marka taana waxaa laga qaadanaya xaggaa sare in loogu waaxyooday baa aakhirka suuradda baqara wagufira waxaa loogu dhaafay wagufira waxaa kaloo loo dhaafay liman lam yushrik billaahi cidda aan ilaahay u shariik yeelin ee min ummatihi ummadda nebi moxamed ka mid a shay-an waxba ilaahay aan ugu shariik yeelin waxa loo dhaafay almuqximaatu dunuubta dadka naarta ku gurta ee naarta waxa weeye geysaa ayaa loo dhaafay almuqximaat waxaa looga jeedaa adunuub alkibaar waa dunuubta waaweyn ee qofka sameeyo waxa weeye naarta ku guraysa ee ku ridaysaa looga jeeda markaa saddexdaa arrin baa la siiyey salaadaha shanta ah aakhirka baqara oo loo waaxyooday wagufira waxaa kaloo loo dhaafay liman lam yushrik billaahi ciddaan ilaahay u shariik yeelin min ummatihi ummadda nebi maxamed xaal uu ka mid yahay shay an shaynaba aan ugu shariik yeelin waxaa loo dhaafay almuqximaatu dunuubta waaweyn ee cidda samaysa naarta waxa weeye u horseedaysa ama ku guraysa ayaa loo dhaafay waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa looga jeedaa macnihii ummadda barhkood baa ilaahay u dhaafayaa barhkood in lagu ciqaabayaa shaki ma leh oo dee maaragtay la odhan maayo ilaaba ilaa qofkii aan shirki samaynin ee wax ka sokeeya ku dhintaa waa loo dhaafayaa la odhan maayo waayo nusuusta kalea inoo tilmaamaysa qofka wax shirki iyo gaalnimo ka sokeeya ku dhintaa inuu yahay taxta almashii'a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxaa kaloo nusuustu inoo tilmaamaysaa inay jiraan dad markaa naarta gelaya oo ahlu macaasi oo ahlulkabaa'ira dabadeetana laga soo saarayo ama shafaaco lagaga soo saarayo ama ilaahay raxmaddiisa lagaga soo saarayo ama waxa weeyaan marka dembigii ay galeen marka laga jara naarta laga soo saaraya inay jiraan ayaa rasuulkeennu inoo sheegay calayhi asalaatu wassalaam marka xadiidkan adigu nusuustaas ayuunbaa lala fahmayaa la waafajinayaa taasina waa taa masale kaloo muhiimi waxay tahay inaad dareenteen ma aqaane xadiidkani wuxuu sheegayaa wahiya fi samaa'i saadisa sidratulmuntahaagani waxay ku sugan tahay samada samada toddobaad bay ku sugan tahay samada lixaad ayay sheegaysaa soo maha xadiidkani saasuu sheegaya wahiya fi samaa'i asaadisati samada lixaad bay ku taallaa geedkan weynee cajaa'ibka ah xadiidkii xalay aynu soo marray anasna muxuu sheegayey yaa samada toddobaad inay ku taallo dee ayuu sheegayey oo samada toddobaad markii rasuulku gaadhay calayhi asalaatu wasalaam ibraahim iyo waa kii beytulmacmuurkii iyo arkay waidaa huwa yadkhuluhu kula yowmin sabcuuna alfa malakin laa yacuuduuna ilayh uma dahaba bi ilaa sidrati lmuntahaa markaa samada toddobaad inay tahay baa xadiidkaana laga qaadanayey sidaasaanay kolley axaadiidtiiyo riwaayaadku u badan yihiin samada toddobaad inay tahay ismana diidayaan bay ahlulcilmigu idhaahdeen labada xadiis sida xaafidka iyo ahlulcilmi kaleba ku nuuxnuuxsadeenoo waxaana isu diidahayn waxaa lagu xambaarayaa samadan lixaad gunteedaa ku taalla gunteeda ama salkeeda sabadan waxa weeyaan markaa lixaad ku yaalla geedka sidratulmuntahana waa geed aada u dheer oo aada u weyn oo aada u baaxad leh oo cajaa'ib badan markaa samada toddobaadna laamiheedii iyo waxa weeyaan markaa midhaheedii iyo caleynteedii iyo wixeedii baa isku shareeray soo ma aragtid oo ku sugan markaa gunteedina halkan li samadan lixaad bay ku taallaa laamaheedii iyo caleynteedii iyo midhaheedii iyo wixeedina xaggey ku sugan yihiin samadaa toddobaad ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku arkay ayay ku sugan yihiin markaa sidaas ayaanay labada riwaayadood isu diidahayn subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk xoogay alfaadaas way yarka kantay qaarkood ee ishaas oo yar marin doontaan haddii ay waxyar adkaadaan